أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah khilaafka xooggan ee u dhexeeya madaxdii hore ee murtadiinta iyo kuwa xilalka haya oo sii xoogaysanaya farmaajo iyo xasan cali khayre oo si adag uga soo horjeestay tallaabadii golaha dawaaqiidda ay ku ansixiyeen guddiga doorashooyinka maxaa ugu dambeeyey siyaasadda isdiiddan ee gudaha cadowga faafreebka ayaan ku faaqiidi doonnaa qodobbada kale waxaa ka mid ah maamulka ashaadalo diriirka ah ee loogu yeero jubbaland oo sheegay in dhowaan uu qabsan doono doorasho iyagu u gaar ah xilli maamulkaasi uu xidhiidhka u jaray kooxda fadhigeedu yahay muqdisho hiiraan jufooyinka barsane iyo caloofi oo ka wada tirsan beesha gaaljeceel oo ka wada heshiiyey xurguf soo kala dhex gashay iyo gebagabadii kulankaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kooxda hirdada soomaaliya oo weerar afka ku qaaday murtad shariif sheekh axmed oo ka mid ah mucaaradka xasan shiikh iyo diyaarad ku burburtay waqooyiga etoobiya xili gobolka amxaarada uu booqanayo birhaanu juula taliyaha ciidamada etoobiya maamulka hirdada somalilan oo si adag uga hadlay eedeyn uga timid kooxda hirdada ee xasan gurguurte qodobbadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin rabbaani iyo suhayb ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa khilaafka xooggan ee u dhexeeya madaxdii hore ee murtadiinta iyo kuwa xilalka haya ayaa sii xoogaysanaya xili farmaajo ee xasan cali kheyre ay si adag uga soo horjeesteen tallaabadii golaha dawaaqiidda ay ku ansixiyeen guddiga doorashooyinka qodobkaas iyo sidoo kale diyaarad ku burburtay waqooyiga dalka etoobiya xilli gobolka amxaarada uu booqanayo birhaanu juula taliyaha ciidamada etoobiya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga waxaa caawa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxuyidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta haddii aynu eegno iyo sidoo kale guud marka warbaahinada islaamiga ah waxyaabaha ay ka qoreen saacadihii aynu ka soo gudubnay wararka caalamka waxaynu ku horumaraynaa barta barnaamijka faafreebka wararka ee uu ku leeyahay aaladda telegramka oo maanta uu ku daabacay ciwaano kala duwan iyo qodobo muhiim ah hase yeeshee waxaynu soo qaadanaynaa qaar ka mid a howlgalladii ugu dambeeyey ee uu qoray barta ayaa waxa ay faafisay qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga bari ee magaalada baydhaba kaas oo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaas ku sugnaa waxaana gaaray khasaaro islabaay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaalo culus oo safmareyn ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee xaafadaha towfiiq iyo makudo ee magaalada baydhaba waxay sidoo kale xalay mujaahidiintu dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta ee ceel hindi degmada qansax dheere sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ah ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu ay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ah ee laboorka baraawe iyo deegaanka buur colow ee hoostaga degmada baraawe marka bashiir markan waxaan soo qabanayaa websaytyada iyo waxyaabihii ay qoreen websayteka haatan aan gacanta ku hayo waxa weeyaan somali memo ciwaano kala duwan buu maanta qoray iyo warbixino kala duwan ayuu daabacay hase yeeshee ciwaanka aynu kasoo xulanay ayaa waxa uu yahay dayaarad ku burburtay waqooyiga etoobiya xili uu gobolka amxaarada booqanayay gaalka lagu magacaabo birhanu jula bashiiro wararka ka imaanaya wadanka etoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in ay burburtay mid ka mid a diyaaradaha ay isticmaalaan ciidamada militariga ee wadankaas ee dagaalka adag kula jira jabhadaha mucaaradka ah ee wadankaasi ka dagaalamaya diyaaradan oo nuuceedu ahaa helicopter ayaa waxa ay ku dhacday madaarka caalamiga ah ee loo yaqaano balazaleke kaas oo ku yaala magaalada bahardaar oo ah caasimada ismaamulka amxaarada saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay diideen in ay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaan khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay shilkan dhowr diyaaradood oo ku wajahnaa magaalada bahardaar ayaa hawada lagu celiyey waxaana loo diiday inay ku degaan madaarka wararka mucaaradka amxaarada ay isla dhex marayaan ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda burburtay uu la socday genaraal birhanu jula oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka dowladda salibidda ee ethoobiya warbixinta soomaali memo oo xoogaa dheereed ee bashiirow waxaa lagu soo gabagabeynayaa jula ayaa la sheegay in uu ka badbaaday shilka diyaaradeed balse ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijisay in uu diyaaradda la socday in kale sidoo kale jabhadda fano oo wax laga weydiiyey ee diyaaradan ku burburtay garoonka magaalada bahardaar ayaa ka gaabsatay in ay wax war ah ay ka soo saarto amaba ay ka tiraahdo ismaamulka amxaarada ayaa ka jirta xaalad hubanti la-aan ah iyadoo deegaanada qowmiyadda amxaarada ay markaasi ku loolamayaan maleeshaadka mucaaradka iyo ciidamada nidaamka abi axmed markana bashiiro waxaan sidoo kale soo qabanayaa calamada ciwaano kala duwan ayuu qoray iyo warbixinno kala duwan hase yeeshee ciwaankaynu ka soo xulanayno ayaa waxa uu yahay farmaajo iyo xasan oo ka hor yimid tallaabada golaha dawaaqiida garguurte haddaba ciwaankan muxuu yahay aynu u dhaadhacno gudihiisa madaxweynihii hore ee kooxda ridada soomaaliya ee murtadka lagu magacaabo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladaasi ridada ee murtad xasan cali khayre ayaa ka hor yimid ansixin ay sameeyeen xubnaha golaha dawaaqiida ee kooxda garguurte farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu boggiisa ku daabacay ku sheegay in uu sharci darre yahay go-aanka baarlamanka daaquudka ah ee ridada ay ku ansixiyeen qorshaha doorasho ee uu wato murtad xasan garguurte guddiyada doorasho ee baarlamanka kooxda riddadu ansixiyeen ayuu farmaajo ku sheegay in ay yihiin kuwa dana gaar ah laga leeyahay islamarkaana isagu uusan aqoonsanayn islamarkaana isagu uusan aqoonsanayn waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in ay ku milmeen golaha wasiirada kooxda riddada ee soomaaliya iyo golaha dawaaqiida taasi oo keentay buu yidhi in baarlamaanka daaquudka ah uu kala qaybsamo xildhibaanaduna laba dhinac ay u kala jabaan murtad xasan cali khayre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha riddada xilligii murtad farmaajo ayaa isagana si weyn oga horyimid guddiyada doorasho ee baarlamanka riddadu ansixiyey isaga oo guddiyadaas la magacaabay ku tilmaamay kuwa dana gaar ah laga leeyahay waxa uu sheegay inuusan shaqayn doonin guddiyada iyo shuruucda uu samaystay murtad xasan garguurte qorshahan ayuu sheegay in uu sii kala fogeeyey siyaasiyiinta iyo madaxda kooxda riddada ah marka ugu dambeyntii bashiir oo khilaafka ka dhex alowsan madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwii hore ayaa maalmahan dambe sii xoogaysanaya waxaa sidoo kale taasi sii dheer madaxda kooxda riddada xiisadaha siyaasadeed ee kaga furan dhanka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada riddada ah ee dalka ka jira sida sida maamulkan ashahadaldarirka ee jubbaland iyo puntland ayaa si rasmi ah oga baxay shirarka kala dhexeeya madaxda kooxda riddada shaaciyeyna in ay jareen cilaaqaadkii kala dhexeeya kooxda dhexe ee uu majaraha u hayo xasan garguurte marka bashiiro xubintii hadalheyntana waa inaga intaa aad buu umahadsan yahay walaalkeen cabdulqaadir rabbaani ayuu kaasi ahaa dhinaca kale maamulka ashahadaladirirka ah ee loogu yeero jubbaland ayaa sheegay in dhowaan uu qabsan doono doorasho iyaga u gaar ah xilli maamulkaasi uu xiriirka u jaray kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyada oo maalinkii shalay baarlamanka kooxda riddada soomaaliya uu ansixiyey guddiga waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa arrinkaasi ka soo horjeestay maamulka riddada ee jubbaland iyadoona axmed madoobe uu ku dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho u gaar ah uusanna aqbali doonin hindisaha uu wado xasan gurgurte ee uu ugu magac daray qof iyo cod guddiga doorashooyinka maamulka isugu yara jubbaland ayaa soo saaray jadwal doorasho taasoo lagu soo dooranayo xildhibaanada dawaaqiidda ah ee maamulkaasi iyo hoggaanka maamulka jubbaland doorasho gaareedkaas ayaa la qorsheeyey in kismaayo ay ka dhacdo inta u dhexaysa siddeed iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka bisha nofembar bishii lasoo dhaafay agosto ayuu hogaamiyaha maamulka isugu yara jubbaland murtad axmed madoobe waxa uu isaga baxay shir magaalada muqdisho oga socday madaxda maamul goboleedyada riddada iyo hogaanka kooxda riddada kaas oo lagu qaatay go'aan ah in la qabto waxay ugu yeeraan doorasho qof iyo cod ah dhanka kale maamulka riddada ee somalilan ayaa si adag oga hadlay eedeyn uga timid kooxda riddada ee xasan gurgurte wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya murtad fiqi ayaa weerar afka ah ku qaday maamulka somalilan oo uu sheegay inay yihiin koox goonigoosad ah oo qabsatay doorasho wuxuu sidoo kale sheegay xubno safiiro ah oo ka socday dalal shisheeye inay kala xisaabtami doonaan ka qaybgalka doorashada somalilan oo ay kormeerayaan barqad buntun oo ka mid ah xildhibaanada somalilan ayaa ugu baaqay xasan sheekh inuu xilka ka qaado fiqi maadaama uu ku xadgudbay maamulka riddada ee somalilan xasan sheekh waxaan leeyahay haddaad afar iyo labaatan saacadood xilka kaga qaadi wado fiqi waxaad qayb ka tahay dagaallada lagula jiro deganaanshaha doorashada dadnimada iyo dalka jamhuuriyadda somalilan su-aasha la isweydiinayaa ee dadkuna la yaaba yihiin waxa weeyaan war nimaanan ehel ahayn oo diin iyo deegaan iyo dadnima ayna naga dhaxayn oo dalalka dibadda ka yimid oo gaala oo soo majeertay dadaalka doorasho dalkayaga ka dhacay oo noogu hambeliyeeyey oo qiray inay mucjiso tahay kaanu isku afka iyo deegaanka iyo dalka ahaynee soomaalinimadu naga dhexaysay inuu annagana na soo hambeliyeyn waayo kii gaalka ahaa ee na hambeliyeeyena uu qabsado waxay ina tusaysaa damiirka iyo dawladnimada soomaaliya ka talisaa nooca ay tahay ayay daliilu tahay
barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qaybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza weerarada ugu badanna waxa ay ka dhacayaan waqooyiga qidaaca saacadihii lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyey bashiir oo duqaymo kala duwan wararku waxa ay sheegayaan in toddobaatan ruux lagu dilay duqayn maanta ka dhacday beytulaahiya warbaahinada kala duwan ee qidaaca ka howlgala waxa ay ku warameen in boqol kow iyo toban ruux ay ku shahiideen tan iyo saaka duqaymihii dhacay waxaana afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ka sii horeeyey waaxda caafimaadka ee qidaaca ay sheegtay in afartan iyo toddoba ruux ay shahiideen halka boqol soddon iyo sagaal kalena ay dhaawacmeen tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa afartan iyo saddex kun siddeed boqol afartan iyo lix dhanka kale ciidanka yuhuudda waxa uu qirtay in hal askari looga dilay dagaallo ka dhacay mukhayimka jabaaliya subaxnimadii hore ee saaka dhankeeda saxiifada iyo diico daxranood iyadana waxay ku warantay in askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada oo doonayay inay kamiin u dhigaan muqaawamada iyaga qudhowda kamiin ay ku dhaceen khasaare isugu jira dhimashay dhaawacna uu gaaray ilaa shan askari ayaa sidoo kale sahaynada kaga dhaawacantay dagaaladii afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay qidaaca ka dhacay xubintii aan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakininaa
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan waxaad toosna uga dhegeysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah markan iyo wilaayada islaamiga hiiraan jufooyinka barsane iyo caloofi oo ka wada tirsan beesha gaaljecel ayaa ka wada heshiiyey xurguf soo kala dhex gashay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan gogashan waxaa dhigay hogaanka beesha gaaljecel oo hormuud u yahay ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed kaasoo lagu dhexdhexaadinayey jufooyinka barsane iyo caloofa oo ka wada tirsan beesha gaaljecel islamarkaana degaa wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan kulanka heshiisiinta waxa uu ka dhac degmada buuqa qable waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee beesha gaaljecel waxaa halkaas ka dhacay kulan islaaxin ah oo qaatay muddo toban maalmood oo xidhiidh ah waxaana ugu dambeyntii ugaaska beesha gaaljecel iyo sidoo kale odayaasha dhaqankaba ay ku guulaysteen inay xaliyaan colaaddii ka dhex jirtay labada jufo iyo dhibaatooyinkii ay horey isugu geysteen munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacda degmada buqa qable waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaan ay soo saareen labada jufo ee heshiiyey barsane iyo caloofi bismillaahi raxmaan raxiim ujeeddo heshiis la kala dhex dhigay jufooyinka barsane iyo caloofi ee beesha gaaljecel kadib gogol islaaxin iyo dowro sharci ah isugu jirtay oo uu dhigay ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi oo qaadatay muddo dhan toban maalmood oo loo dhigay labada jufi ee walaalaha ah farsane iyo caloofi ay garwadeen ka ahaayeen dhaqanka reer saransoor ee walaayaadka islaamiga ah oo uu horkacayay ogaaska beesha ogaas xuseen ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaan adkaynaynaa heshiiska heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad kun afar boqol afartii shan hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana lisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday alxamdu lilaah saddex waxaan adkaynaynaa go-aanadii horay looga gaaray ceelasha f g ceelka sigla waxaa iska leh reer barsane sida heshiiskii hore ku caddayd tuuladana waxaa loo daaynayaa sida ay hadda tahay waxaana laga gaaray go'aanno iyo shuruudo e tuulada sigle lama kala gadan karo b lamana siyaadin karo c waxaa loo sameeyey laba nabadoon oo mas-uul ka noqda sigle laguna xisaabtamaya waana lala ballamay waxaana kala yihiin kow nabadoon macalin aadan nuur cabdille barsane labo nabadoon maxamed cumar nuur caloofi d haddii deegaankaasi ay ka imaaddo fidno oo ay labada nabadoon ka soo gudubto tuuladaas waa laga rarayaa e waxaa la soo tiro koobay lana soo qoray inta deggan ceelka sigla waxaana ku caddahay dukumiintiga kale afar shakhsiyaadkii sheeganayay waa la xalliyey waxaana lagu xalliyey si heshiis lagu wada yahay shan waxaa maxkamadda la geeyey oo la xukumay shabuuc maxamuud farey waxaana lagu xukumay nabadoon cabdiweli axmed mudey waxaana loo xukumay boqol halaad oo geel ah waxaana lagu qaymeeyey neefkiiba afar boqol waxaana loo cafiyey toban halaad lacagta geelaas waa soddon iyo lix kun oo dollar muddada waa siddeed bilood waxaana lagu kala dhiibayaa laba weji oo afartii biloodba qayb ah lix sidoo kale waxaa la qaymeeyey diyadii bariise oo horay loogu xukumay boqolka halaad waxaana lagu qaymeeyey neefkiiba afar boqol waxaa loo cafiyey toban neef lacagta geelaas waa soddon iyo lix kun oo dollar muddada waa siddeed bilood waxaana lagu kala dhiibayaa laba weji oo afartii biloodba qayb ah f g waxaa diyada bariise laga rabaa nabadoon aadan ibraahim maxamed gurey ugu dambayn annagoo ah hoggaanka dhaqanka jufooyinka barsane iyo caloofi waxaan mahad celin iyo bogaadin u diraynaa dhaqanka beesha saransoor oo ugu horeeyo ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed oo bacdallaahi sabab u ahaa heshiiska aan gaarnay gogashana noo dhigay wabillaahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka ee labada jufo iyagoona qiray inay heshiiyeen kagana mahad celinayaan ugaaska guud ee beesha gaaljecel ee gogasha nabadeed u fidiyey ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mahad u celinaynaa mu'tamarkan qaaliga ilaahay noo suurogeliyey annagoo ah dad muslimiina annagoo walaalo ah allihii noo suurogeliyey in aan soo xaadirno ee aan ka hadalno weliba isu sheegna walaalnimadii qaymaheedii iyo wixii tahay iyo wixii dhacay kasoo sheekintooda annagoo ka hadlayna allaha subxaana watacaala allihii noo suurogeliya ayaan u mahadcelinaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa intaa kadib dadkii ee, ka soo shaqeeyay xafladan qaaliga ah ee, insha allahu tacaala oo ugu horeeya ogaaska gaal jecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed gowshan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlayay khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahaynay isdagaalan shaydaan uu dhexdooda ka teliyey isla markaa waxa ka dhacay inay raalli ka wada ahaynba ii ka dhanba ee odayaalkoodiina lasugu keenay maalmahan ka socotay shirkan tobanka maalmood ee inta ka shaqaysay oo hadda aan ogaaskii u horreeyey aan ka sheegay ayaa horta mahad iska leh waxaa kaloon u mahad celinaynaa najle ka socotay saransoor oo qaymo badan iyo qaali ah leh nagu soo baxday dadka maaragtay khilaafaadka uu ka dhex dhacay ilan haddaan laisku soo bixin labada is dagaashay haddii laga kala haro shib laga kala yidhaahaa maogtahay dhibaatada ma istaagayso dadka nagu soo baxay ee walaalahan saransoorka ah aad ayaan uga mahad celinaynaa hogaaska gaal jecel intaan gogol u dhigi dadkii asaga ahal asu ahaay eh ceebtooda fiirsan waaye gogol u dhigi oo iskuga caqli celi sarasoor kulligiis meeshaan ku kulmiya haddana aan mahaddaas ilaah isku lahaad ilaah ku roon yahay aan salaamayaan waxla usana iyo mahadda ilaah sina kor allah ka dhiga ogaaska akhyaartii sarasoor kasoo qayb gashay lamadan walaalaha ah arrintooda tuuga iska teli raalli aan iskaga ahayn kasoo qayb gashine iyadana waa u mahad celinaa anoo axmed maxamed kulmiye ah waxaa waa dadka walaalaha waxaa leeyihi col ha ku degdegin kan sukayna haba ku darin laakiin kii jahaad ah ood gaala dirinaya ha ka degin daraanaa leeyihi allahu akbar marka anugu inuu isku soo noqonno ma aha beesh sarsoor waxay ogaanaysaa oo walaalaha ay ogaanayaan nabadaan aan galne dhab aan u qaadanay anugu ilaahay dartiis aan u qaadanay lama beeldo haddaan ka hor isgashay heshiiskoodiyaan joog waxay yidhaheen tukalo haddaan timaada iyo tii horaan ka toobakeenna yidhaheen midaanna mid baa ka dambay doonto inas caloofina gogol dhigo oo isbarsanana gogol dhigo wax ma kasta aan iskugu keennaana ka dambay doonto tan kala gaal jecel walaalo waa walaalayaale ilaahay waxaan ka baryaynaa middaa mid la mid ah is ilaahay nagu soo noqon is ilaahay nagu soo noqon is ilaahay nagu soo noqon dadkaan dad walaale ah isku ahal ah xundhurtiis la kala gooy xumaanaan isu quurin waaya ilaahaan ugu qooma mayne ilaahaan baryaynaa middaa mid la mid ah ilaahayna mana- ma- ma- nala kulmi mar dambe walaalayaal ilaahay aa mahad iskale alxamdulilaah mahad dhammaanteed ilaahay u sugnaatay ilaahay nasi nimcooyin fara badan ay ugu weyn yihiin islaamka iyo iimaanka aan u mahad celinaynaa insha allahu ilaahay idinkiis marka insha allahu ilaahay idinkiis intaas kadib waxaan macnaha u ducaynaynaa una mahad celinaynaa ogaaska gaal jecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi maxamed ilaahay khayr badan ha siiyo ee insha allahu ilaahay idinkiis kulanka luusa yimidi asaa u sabab ahay sababtoo ah waxawaaye dadkiisii haddii xoobadoo kala dhumay insha allahu oo isfiirsan waay waa ku mahadsan yahay waxaan u- ila- ugu ducaynaynaa jannaatulfirdows ilaahay in isugu abaalgudo meeshaan waxaa lagu heshiisiyey ee, laba beelood oo walaale ah Ee, insha allahu ilaahay idinkiis reer curud gaaljecel reer barsana iyo yaraanka lahubo Ee, saddex maxamed ayaa lagu heshiisiiyey insha allahu ilaahay idinkiis khilaafaadkii iyo kala dhunkii yaraayo dhexgalay ayaa ma aragta ilaahay idinkiis dadkan usoo gurmadeen ilaahay ha ka abaalmariyo marka insha allah waxaan leenahay heshiiskaas ma aha heshiis insha allahu ilaahay idinkiis oo afka baarkiisa waa heshiis qalbiga jiro Hesh- heshiis heshiis waa heshiis lagu walaaloobay waxaana leenahay insha allahu ilaahay idinkiis wixii hore inaan la iloobay alxamdulilaah ilaahay idinkiisa gacnaha les qabsaday ayaa naga dhabe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعن كسلام ما بيش سرنسور هولا عن إن بدن نوصو ودي وانا كم مهدسيهين وعن كسلام ما يا أغاز حسين أغاز عبد الله أغاز محمد خير أدوية خير أغرون مانين الله كت... الله سيو waan naga shaqeey waana ku walaalownay maadaama aan nahay beesha reer barsane iyo beesha reer caluufi waan ku walaalownay waa ku mahadsan yahay khayr allah siiya siina u yeelo siina u yeelo saldhigii abka mas-uulo ogaasow saransoor siina u yeelo saransoor siina u yeelo saransoor siina u yeelo saldhigii abka mas-uulo ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed waa mahadsan yahay adduunya iyo aakhira allah u gargaara beesha barsane iyo beesha caluufi waa mahadsan yihiin soo adeecay codkii ogaaskooda ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ku nabdowday gogashaas weji furun iyo gacno furun iyo qalbi furun ku kala tagtay waana mahadsan yihin wixii noo dambeeyane meel khayr qabta allah noo marsiiya ogaaskayna ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamedna waa mahadsan yahay وبالله توفيق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أولا سح... إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد لسوكوبي كرنا نعلنيا بعد الله سبحانه وتعالى وحن مهد علنيا أغاس حسين أغاس عبد الله أغاس محمد oo ah ogaaska beesha gaaljecel oo gugushan qiimaha badan fidiyey dhaqaalaha faraha badan ay ku baxaan waxay aad arkayseen ee goobjoogaha aan u ahayn ee subax kasta iyo habeen kasta noo muuqanayay ee khayrka ahaa ayadoo dhaqaatiir la keenay duruustii culimmadii ay socotay duqayda iyo daaweynta maaragta subax kasta caafimaadkooda la kontarolayay muxuu ahaa wixii aan isla ogeen ogaaskii maaragta dadaalkaa bixiyey ee dhaqaalaha intaa la eg jeebkiisa ka bixiyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay jannaatul firdowsi nusuulan allah ku marti qaado intaas ilaahay subxaanahu watacaala waxa ugu weyn qofku allah uu ku abaalmariyo waa jannadiisa ilaahay jannadaa ku abaalmariyo inaan diris ahaan isu kiraamayno isu ilaalino lisu sabro labada beelood beesha curudka ee reer barsane iyo beesha maaragtay yaraanka u ah reer doorwaaq labadaa beelood waa laba beelood oo diris ah waa dad wada dhashay oo ehel ah waa dad maaragtay beerahoodii ay maaragtay beeraha isu tacbo waa dad xoolaha isu biyo siiyo waa dad dhinac dhinacba dhinaca kale markay wax ka galaan xaajaadkooda fasho oo si gaara iskaga warqaba ayay ahaayeen shaydaan iyo munaafiq iyo murtad ayaa maaragtay fidno kusoo dhex tuuray cadowga alla subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka muslimiinta ah inaysan walaalo noqonin inay isdagaalaan oy isxantaan oy maaragtay isceebeeyaan oy isbaabi'iyaan shayddaanka iyo murtadka iyo munaafiqa waxay u taagan yihiin habeenni maalin waayanta ayada ah shayddaan ayaa maaragtay walaalyaal uu naga faa'iidaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii hore u dhacay ha ummadda ma beelaha ka cafiyo hadda wixii ka dambeeyo waxaan dhe waxaan leeyahay aan noqonno dad wax islaaxiyo yaanan noqonin dad hadda kadib iyaga la islaaxiyo qofka saalixa ah oo wanaagsan oo muxuu ahay dadka moogta oo wanaajinayo iyo qofka maalin kasta la xalinayo yaa khayr badan qofka waxa la yaa khayr badan marka labadan beelood ee maaragtay ay ugu horeyso beesha barsane ee urudka gaaljecel ah iyo beesha reer caloofi hadda ka bacdi waa inaan noqono dadka muslimiinta oo soomaaliyeed dad islaaxiye yaana noqonin insha allahu tacaala dad iyaga la islaaxiyo allah caza wajalla toobada wuu aqbalayaahe allaanu toobadkeenna gunaanadka iyo gebagabadii waxaan rabay annaga reer barsane gaaljacal iyaga ayaa ugu daaweyn waxaa maqla jiray shirb oo ah xilligii maaragtay sheekh xasan barsan markuu joogay ee lagu sharbay gaaljecel uu ku sharbay iyo dadkii muslimiinta ayoo la joogay saldhigga markaa wuxuu ahay jamiica jilyaale qolo jihaad u jeedo ee mujaahidiinna shirib ay sheegeen oo la leeyahay waa jamiicadii jilyaale oo jihaad gaala u jeedo qaacido ma ogtahay rasmi waay waa inaan noqonno jamiicadii jilyaalo annagoo isku duuban haddaan joogno beledweyne ilaa i kismaayo inta joogto beesha ah ee reer sarasoor waa inaan noqono insha allahu tacaala jamiicadii jilyaalo oo jihaad gaalo u jeeda hadda kadib wabilaahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala aclam waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel isagoona kula dardaarmay labada jufo inay dhaqangeliyaan heshiiskii ay gaareen iyo bayaanka ay si wada jirka u soo saareen alxamdulilaah alxamdulilaah ilaaha mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan ee karamkiisa iyo weyninkiisa maantana soo gaarsiiyey in aan iskala soo qayb galno ay maanta noo ahaato gebagabada shirkii islaaxinta ahaa ee labada beel ee walaalaha ah ee barsane iyo reer caloofi ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ilaahigana soo gaarsiiyaan u mahadcelin alxamdulilah rabbi alcaalamiin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii katiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wamacruufin waislaaxin bayna annaas dadka bini aadamka ah maalin bashawarin iyo shiraraa jiro dadka in la meleego laysku diro qaaraa u fadhiyo qaaraa gaalnimo u shirayo qaaraa mogta dulbi iyo jawrfal u shiro laakiin shirkeennaan wuxuu ahay shirarku alla tabaaraka wa tacaala ammaanay dugushii nabadeed ee aan dhiganayna waxaan dhihi karnaa waa lagu ijaabooday alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa lagu ijaabooday waxaad maqlayseen ee bayaanka ahaa iyo heshiisyo kale iyo nuqolkii rasmiga dokumentiga aan ku heshiinay ee saxiixeena uu ku wada yeelo ayaa ka soo baxay marka inteena meesha fadhiso qulubteena way furan tahay inta kale alla noo furan dhihi karna insha allahu tacaala waxaan leeyahay intii dhib loo geystay ee walaalahood cafiyey iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u booga dhigo afraad waxaa jirtay si khaasa si caam ah u sheeganayay afintii iyo wanaaggii ay sameeyeenna waa kaga mahadcelinayna alla wuxuu leeyahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa ajirkooda agtiisa ha u weynay insha allahu tacaala gogashaa marka sababta dhigtay qof walba uu iska dareemi karaa qof gibilkiisii qayb ka mid a maalin ay sii go'ayso oo walaalkiisa dhimanayo oo wiilkiisa dhimanayo oo ehelkiisa isku rafaadsan yihiin haddana asiga mas-uul mogta ilaahay ugu dhigo ku imtixaamay xanuunka iyo dhibka ilaa qof walba dareemi karaa xaqiiqatan maanta farxaddayda lama soo koobi karo waxaana ku faraxsanahay dadkayga maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala mas-uulka iga dhigay horena beeca ilaahay tabaaraka wa tacaala u galay in ay nabad iyo wanaag qaataan markii shirki laisugu imaanayey qof walba shucuurta iyo waxa ka jira wuu dareemayay markuu shirka noo furmay maalmo kadib ilaa yowmina haadana barwaaqada iyo wanaagga aan ku jira qof walba wuu dareemi karaa ilaahay noo sii taam yeelo ikhwaaniy waxaan leenahay marka gibilkaada hadduu geeska go'aayo ama gurmaayo hurdo iyo hoyaad ma lahan tanna waxay gunaanad u tahay marka insha allahu tacaala in nabadaas caamka eh dadka muslimiinta lagu baaqno si guud reerka saransoor si qaasa labada beel ee walaalaha ah inta joogto iyo inta maqanba waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wataala aan ka cabsano dadka dibadaha jiro ama dadka ku nool meelaha ridada ay joogto ee kaafiliinta ah ee maxaa la yiri iyo maxaa la soo warida ku jira waxaan ku dhihi laheen aanu kula dardaarmi lahayn in reerkeena isdilaalo ismi iyo dembi iyo cadaab al unbaa laga dhexlayaa waxaan idinku baaqaynaa in dadkeennan aan islaaxinay ee nabadda aan qaadannay ee odayaashiinnii maanta iyo akhyaarteenni nabaddoonyadeeni ay joogto inaad qaadataan insha allahu tacaala goosdambeedkana aad ku dhigtaan nin waliba oo xagaldaaci ku keena insha allahu tacaala reerka ma ka aamusi doono insha allahu tacaala midnimadeennaas aan ilaashanno aan ilaashanno diinteenna xaniifka ah ee toosan min fowqi sabca samaawaad alla tabaaraka wa taala noogu soo dejiyey ee xeerka noo ah ku dhaqankeedana sharaf iyo ciise aan ku gaarayno ka tigiddeedana dulmi iyo ihaane aan ku gaarayno diinteennaasaa ilaashanno iyadaasaan walaalku noqon karnaa iyadaasaan barwaaqi horumar ku gaari karnaa iyadaasaan awowyaalkeen wanaag iyo khayr ku gaareen annagana iyadaasaa maanta aan ku badbaadi karnaa waxa ummaddan muslimka ah horaanteeda ay ku hagaagtina waa diinta alla tabaaraka wa tacaala maanta waxaan hagaajin karo qabiil iyo qof iyo qoysba waa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa inaan ka dhaqan yeelanno u xukuntanno ka xeer dhiganno ayay sharafteena kusoo noqon kartaa iyadaas maxaan ilaa insha allahu tacaala inaan ilaashanno aan u istaagno waxaan kaloo u dardaarmi lahaa labada reer ilaahay hogaankooda inay ka cabsadaan haddii khayla iyo khilaaf soo yeero inaan la sii buunbuuninin waxaad ku filan tahay carabkaada bise uu ku aado walaalahayn miya ahaa islama qabaane bal iisug bisaa ku filan haddaad dab ku shidid say ku dhacday hadda ka horay saas ahaan jirtay hadda ka horaa saas la dhahay shaydaan wuu shaqaysanaa qodobka kale o raa wuxuu yahay inaan dhaho waxaan galnay dunuub kulla bni aadam khadaa maanta wax dembi la gala shirkiga kadib maxaa ugu weyn naf muslim oo la gooyo ilaahay aan u toobad keenno haddaan ilahay u toobad keenno wanaag iyo khayr ayuuna siinaya allana wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi toobatan nasuxa tooba toosan oo wanaag iyo alla dartii iyo islaaxin ah oo dadkeenana ma ogtahay wanaag iyo khayr aan ugu rabno inay ku hagaagaan ilaahay toobadaan ugu keenayno dembiga alla ka galnayna aan alla gacmaha u hortay alla nimaado nabadoonnada aan soo joojiyey waxaan u soo joojiyey in maanta ay noqoto wixii ka dambeeyo in ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa difaciisa aan u istaagno dhexdeenna dambena shaqaaqa ay ka baha insha allahu tacaala waxaana anfacayo oo sharafteenna iyo karaamadeenna ay ku jirtona waa kitaabka alla tabaraka watacaala raayadii saddex maxamed waataasa insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan kitaabkan alle iyo raayadan tawxiidka aan kor ugu qaadnay in ay dhammaato qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo kelimadda alle in ay kor noqoto كلمة كفر أي هوس نقطة الله أكبر
جزاك الله خير أردك موقتها وحلقة ربا هقانا لغا ربا هدي يرانكي لو قاتي بايلا يبطل بلن وبلن إن شاء الله تعالى درتي سنقال كتاب كان ما أنت عندك كوها يا ما أنت ما بالله taariikhan u leenahay beeshoo dhan ee islaamkao dhan iyo weliba hogaankii islaamka maadaama magaciisa nagula sheegaya islaamkao dhan uu kufaanaya waxaan ballan qaadnay kitaabkaas ilaahay inaan kor u qaadno Allahu akbar kitaabkaas ilaahay inaan kor u qaadno waanugu bilaahi waanugu tallaahi waanugu bilaahi waanugu tallaahi allahu akbar insha allah waanugu bilaahi waanugu tallaahi allahu akbar dadkaynana waxaan ka rabnaa inay nagu taageeraan beesha aan ka dhalannay iyo islaamkoo dhanba inay nagu wada taageeraan sidaas ayaan doonaynaa insha allahu tacala bin alkariim Allahu akbar Allahu akbar سنسوره من رقبته الله اكبر
هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ugu dambeynna waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona kaga mahad celiyey gogasha ugaaska beesha gaaljecel u fidiyey labada jufe ee barsane ee caloofi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله الله نعموينك أن كوبي كرنا سيي وأي كم تهي مدة أن مانت قبجوغ أنهي نعمة إصلاحة يا سلحة ضدك قرابة لحظوضة الله نوافجي نو سورة قليي قبجوغنا نقدقي الله سامهد إسكاله سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى كلمة أما دورك أن كل يهي حفلة أن اختتامك وأمتأمرك sulxiga ah oo labada beelood oo walaalaha oo wada dhashay lagu heshiisiinayey curadka beesha gaaljeceyl reer barsane waa qoyska magaca dheer oo ka soo jeedo ashahiid biidni illaah sheekh xasan barsane iyo walaalahood beesha caluufi oo ku wada abtirsada beelweynta gaaljeceyl ansaarta ah ikhtitaamka xafladdaas dowrka aan ku leeyahay wuxuu noqon doonaa mahadcelin guud ahaan waxaan marka hore u mahadcelinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baadinkeeda bay iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allah kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahadcelinaynaa wax loo baahna oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa mashruuc aan isleeyahay waa bilow qorsho noocaan oo waasica oo noocaan oo kale u dhacay in ay qabsato beel ayada kaligeed goosha intaa la eg taklifada intaa la eg ay ku baxday waxaa quruxda badanna ay ka soo baxaan ikhtitaamkeedana aan goobjoog u nahay ugaaskii arrintaa hoggaanka u ah waxaan leenahay waa kaaga mahad celinaynaa sidii horeyba lagu yidhi waa iskuday fiican oo aad gaartay ku tillaabso waxaana rajaynaynaa inay dad badan kaaga dayan doonaan insha allahu tacaala wixii soo baxay inay dhaboobaan nabaddaa la gaaray ay run noqoto oo aysan soo laaban oo xumaan dambe isagu nagu soo laaban sida loo yidhi baan u leeyahay waa kabaya hadday yihiin walaalahan reer barsanay hadday yihiin walaalahan reer caloofiba waxaan idin leenahay waxa aan maanta idinkaga jeedna ka dhabeeya xumaantana ayaysan nagu soo laabanin jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم مؤتمر كان قيمها بدن وحل فرتومي كلية وماشاس وحا قران إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وحا أتفرتونتين واتاس أننا وإذن كجمع علينا دذلك إن جهود ديني هوله نقدرنا إله سبحانه وتعالى خير هذا كوكو ختمه واحد ضمبو إذن لمن وولاليه دحضوضة أما إيمان دونا أما بجري أو يري روضة ربي سبحانه وتعالى كل قوت هايدين سهل سيدان وكل كوي أقب قبيستو الله إذن كان ديقو من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها نوعا إنما كان ما أنت أتسميسين ووغاسكين إذن كهر كعيانا بالوين تقال جعل أنصار تاهي وبرنامج الذين كيغا ديان دونا عد كستو إذن كيغا ديتانا وحان إسلامنا هاي وحين نقون دونتا وحاد أجري كل يديهن أبالة كل يديهن بين نقون دونتا عمل كان قودو أن وضنو waxyaabaha nabiga ee عليه الصلاه والسلام looga dayanayo waxa ka mid ah islaax daat albayn waxaad maanta ka shaqeynayseen waa islaax bayna alqaraaba dad qaraaba dhexdooda u la heshiisiyo min afdal taacaad bay ku jirtaa min afdal alqurbaat bay ku jirtaa waxaas khayrku aad samayseen dad baa idinkaga dayan doono noocaan dad qabiil ah oo ayaga noocaan u samaystay oo noocaan danahooda u gaaray dhiig ka heshiiyey dhaqan ka heshiiyey dhinacyo badan dhul ka heshiiyey wax tiro badan wax afraad ku saabsan wax caam ah waa wax weyn oo guulaho la gaaray islaamkaani usoo bay u soo hoyatay waana kobaca dadka muslimiinta ama maanta camalka wilaayaadka islaamiga dadka ku nool kobaca islaamiga oo socda weeye cid idan maqashadeed la yaabi mayso oo gaal jecel baa noocaa sameeyey waa beesha ansaarta ahayd حق باد أوليدهين وأنا لذن كلها وحبضنا وكلنا والذي كسويا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين